xaqiiq ah in eegisku yahay masiibo uu caalamku wada dareemay gaar ahaanna waddamada soo koraya ay dhibaatadiisu ku fara badan tahay waxaynu ka soo gudubnay marxalad ay faafidda h i v eegisku ay kordhaysay waxaynu u gudubnay marxalad aynu isleenahay dagaalkeennii dheeraa ee wadajirkahaa waad ku xakamayn kartaan faafidda cudurka h i v eeds waa waxa war lagu sarxaa ama lagu diirsadaa in caalamka uu hoos uga dhacay faafiddii h i v edska laga soo bilaabo laba kun iyo kowdii in boqolkiiyo sagaalaatan hoos u dhacay dhimashada dadka xanuunkaa h i vska qabay caruurtana laba kun iyo shantiina waxa hosu muran in caruurta h i v-ga qaba iyagana ay hoos u dhacday boqolkiiba laba konton labiyo konton marka laga soo bilaabo ilaa laba kun iyo kowdii waxaasaa ka cadda in maartay adduunyadu dadaal adag ay u gashay sidii looga hortegi lahaa ama dadka looga badbaadi lahaa cudurkaa dilaaga ah warbixintii u dambeysay saad la socotaan ee hay-adaha qaramada midoobay oo qaabilsan aidiska u n aidis waxa ay shaacisay in sanadkii laba tobankii ay qaadeen h i v aidiska dad gaadhaya laba milyan iyo saddex boqoloo kun waana tiradii u yarayd ee qaada xanuunka h i v aidiska mani waxaa tahay nooga cad awel intaasi in ka badan sanadba sanad ka horreeyey inay afar milyan shan milyan oo qof qaadi jireen laakiinse bismanaag dilaa kala tegay darteed hoosudhacaasiinu yimiday haddaynu u soo noqono somalilan innagoo iskaashiga dowladdeedna iyo hay-adaha gacanta ku haya sida unisheef hu u n d b iyo kuwo kaloo badanba waxaa lagu guulaystay in xarumo dadka lagu baado laguna daweeyo oo bilaa lacaga dadka laga hirgeliyo waxa baadhitaana lagu sameeyey sanad walba kumanaan dumara oo uur leh si loo hubiyo inaanay qabin h i v-ga ilmaha uur ku jiraana xanuunka looga badbaadiyo inkastoo loo baahan yahay in la sii kordhiyo adeegyadani waxaa dadweynaha reer somaliland ugu baaqaynaa inay ka faa'idaystaan fursadahaasi lacag la-aanta ah oo meelo badan oo aan dunida kale ka jirin maantana ayno ku haysanno inagu lacag la-aan eje fara badanoo somalilan ka mida in la gaadhsiiyey baaritaankaasi marka waxaan dadka aada ugu dhiirigelinaynaa inay ka faa'idaystaan oo ay waxaa weya alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortagaa ka habboon inaad hadhow iska daweyso weli waxay nagu yar aqoonta ah inaynu maaragtay aynagu leenahay h i v ariska si dadka ay ugu hortegaan waxa kale oo saamayn weyn inagu haya cuqdadda iyo qarsashada aynu qarsanayno h i v ariska iyo takoorka aynu ku hayno intayna caafimaadka qabtaaye dadka qaba h i v ariska taasina waxay kordhinaysaa in wixii sii faafo macnuu waxa weeyaan inaynu dadka ay dhibaatada ku dhacday ee xanuunkaa qaba waxaa usoo ogaataan xanuunkani xanuunada kale buu lamid yahay xanuun aan qof dilina ma jiro hadduu qof kaysar ku dhaco wuu dhimanayaa hadduu macaan ku dhaco aakhirka macaan buu dhimanayaa hadduu faalis ku dhaco aakhirka faalis buu dhimanayaa kanna waa xanuun xanuunada ka mida uun marka inaynu u aragno haddaynu bulshada reer somaliland nahay inaynaan dadkaa ku takoorin wax ilaahay ku keenay wax kastoo ilaahay keenana waa lagu mahadnaqaayo in maarata laga fogaado ama laga faano ama qofkii xanuunka qabay lagu dhibaateeyo inaguma jirto macluumadda reer somaliland meelo joogtaan baaqaynaa dadka xanuunka qaba waa xanuun xanuunada ka mida maantana de loo hayo wakti badan lagula tacaalayo oo noloshiisii maarata sirci lahaa aanan u dhimanaynin sirc iyo maarata dhibaato u dhimanayn markuusa sheego ee la ogaado marka ummadda waxaan u baaqaynaa inay ay baara ay maaratay karaameeyaan oo ay soo dhoweeyaan sababtoo ah cuqdadana ka qabnaay shalay waxaynu ka qabnay t v daynu ka qabnay yani waxaa ohan karaa toban sano ka hor dadku t v marka la idhaahdo waxay qaanada weyn ba arki jireen dabeedna waxa ohan jire qofku dhaxan bay hayst dhaxan yar bay haysta buu leeyay isma daweyn jirin laakiinse muddada somaliland joogtay oo la odhan karo weli waxay ka soo bilaabatay gobolka awdal islaan aanadee loolan jira runtii maalintii buurama timiday waxaa dadku ula yaabi jireen qof na intuu dawada qaato meesha fogo markii dambe waxay ka noqotay caadi in reer magaalka oo dhan nin walba intuu biyihiisa gacanta ku qaato maalin walba u dawaysi doonto muddo lix bilooda ama sideed bilooda umaarta qaato waxay meesha ka saartay wixii qofka cuqdo ka qabi lahayd inuu qof walba war waxaan tagaa dhakhtarkii analea tagaan bay noqotay waxay noqotay wax kobana ceeb may noqon waana xanuun waxani dee iska jiro oo ilaahay keeno markaa waxaan rajeynayaa inuu xanuunkana saas qalay cudlaa mid noqdo dadku inuu fahmo inuu maaragtay qofka salaan laga qaadaynin inaanan laga qaadin haddaas dhukataan inaan laga qaadin wax kale marka waxa weya in la soo dhaweeyo dadka la takoori baa loo baahaya somaliland dadka higa qabaa waxay tiri imka dhaafsay ugan boqolkiiba hal bara waa marka dee loo la eego inta la baaray haddii la suudabaari lahayn waxa laga yaaba inay ka badano laakiin waxa laga yaabaa dee saddex afar milyan saddex milyan marka soomaaliya ku nool haddii maanta laga baaray boqolkiiba toban ama boqolkiiba shan iyo toban dee intaasaa laga helay boqolkiiba kow marka waa inu isbaanaa si aynu ugu hortirno maarta xanuunka ama aan isku ogaano waxaana sida daraasada lagu ogaaday lagu sameeyey lagu ogaaday waxaa macnaheedu yahay in faafitaanka qaybaha bulshada oo dhan uu saameeyey qof walbana inuu isbaaro sanadkii hal mar yaa dhammaantiin inagu dhaan yahay dadka iskuulsada dhalinyarta ah ceeb maaha inay ama dadka maaragtay qofka xaas soo maray ee ninkala guursanayo hadday tahay walala hodnaga guursanayso aan soo baadna ceeb maaha labadooda dambe tahay sababto ah midkood midna ogaa laga yaabaa inuu qabo midda kale xanuunku xagga dee meesha xuna laga qaadayo maahine si kale oo fara badan oo dadban buu qofka bilaahi ku soo galaa waxaana iska sidee buu kala soo galayaa irbad meel lagaga miduu kala soo galayaa marka dadku inuu ka qabo cuqdaduun waxbaad xumaysan maaha marka in la isbaaro oo labada iskuulsadaas yidhahdaan waa la isbaarna caafimaadkeenna intii ay maanta hadhow dib inagu noqon lahayd labadaba iskhilaafan lahayd aad iyo aad baa loogu baahan yahay